Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan saddex boqol oo arday oo baratay kulliyadaha injineerinka iyo computer science-ka islamarkaana ka aflaxday jaamacadda Soomaaliya. Munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa duubjoog ahaa maamulka jaamacadda, mas'uuliyiin ka socday xukuumadda federaalka Soomaaliya, aqoon-yahano, bahda waxbarashada, waalidiin iyo marsharaf kale. Guddoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Dr Xasan Maxamed Sayid ayaa ka warbixiyay munaasabadda iyo tirada ardayda qalin jebinaysa.
hambalyada marka la fiiriyaa waxay farxad u tahay saddex qolo oo kala ah number one waalidka ardaygu wuu farxaa laakiin qof koowaad ee farxadda ay u tahay si joogto ah ayaa waxay u tahay waalidka marka waalidiinta ardaydaas nagu aamintay waxaan leenahay hambalyo macallimiintii wax u dhigi jiray maanta waxay u tahay farxad ayagana waxaan leenahay hambalyo ardayda waxaan leenahay maanta waa maalintiinna maanta waa farxaddiinna waxaan idin leeyahay mar walba hambalyo hambalyo guulaysta marka xigta waxaan rabaa inaan bilaabo dhiirigelin aan ku dhiirigelinaya ardayda inay dadaalkooda aysan meesha ku ekayn waxbarashadu marka la fiiriyo dhammaad ma lahan laakiin waxay leedahay barbilow maanta waxaad bilowdeen dhedhemiseen waxbarashadii marka la fiiriyo dhedhankeedii maanta wixii ka dambeeya waxaad tihiin aqoon-yahanno ku soo biiray saaxadda waxaa laydinka rabaa juhdigii iyo wakhtigii laydin soo geliyey inaad bulshada marka la fiiriyo uga haqabtirtaan baahidaas uga haqabtirtaan waxaan kaloo rabaa inaan ardayda ku dhiirigeliyo in xirfadooda mar walba ay kordhiyaan qaar ka mid ah marsharaftii ka soo qayb gashay sagootinta ardaydan ayaa bogaadiyey munaasabaddu warkeedu waa iska kooban yahay waa hambalyo duco iyo farxad in lagala qayb qaato dufcadan aan caawo xafladdooda joogno ee computer science and engineering oo ka kooban saddex qaybood computer science electric engineering iyo civil engineering waxaad nasiib u yeelateen inaad ka qalin bedelataan jaamacad ummadda soomaaliyeed dhexdeeda sumcad ku leh soo saartay jiilal badan dalka soomaaliyeedna soo samata bixisay ka mid ahayd guulihii soomaaliya ee gaartay labaatankii sano ee ugu dambaysay adkaysiga bilicda quruxda iyo rajada maanta soomaaliya ay ku naaloonayso oo dhan walba leh sektor walba ayay jaamacaddu qayb ka ahayd dhismaha soomaaliya ayay waxay u ahayd lafdhabar waxayna ka mid tahay guusha ummadda soomaaliyeed si gaara waxaad nasiib ugu yeelateen kulliyad soo saartay aqoon-yahano aada u qiimo badan waxaan fiirinayay hadda brograamyadii lasoo bandhigay oo ka mid ah qayb yar oo ka mid ah waxyaabaha ardadu ay soo saarayaan
caawa inaan wakhti idinla qaadanno oo farxaddan aan idinla wadaagno ayaan hortan u joogna meeshaan marka waxaan idin leeyahay hambalyo sagootintiinna ayaan qayb ka nahay qalinjibintiinnana waxaan rajaynaynaa haddii aan fursad helno inaan imaanno maalinta labaatan iyo toddobada bishaan ilaahay hadduu yidhaahdo sidoo kale waxaad nasiib u yeelateen inaad afartii sano oo aad jaamacadda dhiganayseen inaad ma wakti amniga uu fiican yahay wax ku qaadateen waxbarashadiinna dalkoo nabada a wax ku barateen jaamacaddan ardaydii ka soo baxday xilliyo kala duwan waxay soo mareen marxalado kala duwan iyadoo waddanka uu dagaal ka socdo jaamacaddu hadba meel ay u guurayso ayaan goobjoog u soo elayn marka nasiib weynaa leedihiin waxaan idin leeyahay hambalyo mar kale dufcadan waa dufcadii saddeedaad ee ka aflaxda jaamacadda soomaaliya qaybta combyuter science-ka halka injineerka ay tahay midii saddexaad tan iyo markii la aas-aasay jaamacadda